sida uu khadka telefonka iigu sheegay guddoomiyaha gobolka salel farxaan xasan cabdi markab laga leeyahay dalka masar oo rukhsad kalluumaysi ka haysta dowladda somalilan ayaa ciidamada badda ee jabuuti weerar ku soo qaadeen wakhti uu ka kalluumaysanayey biyaha badda ee somalilan ee dhinaca xadka u dhexeeya islamarkaana ay rasaas ku fureen markabkan oo ay saarnaayeen laba askari oo ka mid a ciidamada badda ee somalilan ayaa rasaastii ay ku rideen ciidamada jabuuti waxaa dhaawac ka soo gaadhay laba askari iyo kabtankii markabkaas kaas oo mid ka mid a askartaasi markii dambe u geeriyooday dhaawacii weerarkaasi ka soo gaadhay guddoomiyuhu waxa uu sheegay in weerarka markabku uu dhacay isagoo ku jira xuduudka biyaha ee somalilan waxau guddoomiyuhu intaasi ku daray inaanay garanaynin sababta keentay weerarka balse waxa uu sheegay inay labada dowladood arrintaasi ka xidhiidheen islamarkaana wafdiga hogaaminiya wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde ay wadahadal arrintaasi la xidhiidha la gelayeen dowladda jabuuti taasoo la filaya inuu ka dhaco dhinaca magaalo xuduudeeda lowiya cadde ee somalilan iyo jabuuti kabtanka dhaawacmay ayuu guddoomiyuhu sheegay inuu dhalashaaan ka soo jeedo dalka masar oo markabkani laga lahaa waxaanu xusay markabkani rukhsad ganacsi oo dhinaca kalluumaysiga ka haystay wasaaradda kalluumaysiga ee somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa